Jaamacadda Hargeysa University Wiper in ku badan kun iyo todoba boqol iyo konton iyo lix arday ku qaaday imtixaanka heerka koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda ardayda Wiper ayaa nagada doonana ardayda sanadkan ka biiri doonta jaamacadda wayna goobta imtixaanka su'aalaha ka qaadaya kormeeray gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa iyo madaxa imtixaanaadka ee jaamacadda Maxamuud Axmed Sulub gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa University Wiper use ardayda usan rajay guul iyo weliba inuu ha ka biiran jaamacadda waxaan maanta halkan kusoo dhaweyneynaa oo imtixaankii u fadhiisanaya entrance examka ama imtixaankii qiimeynta ardayda jaamacadda kusoo biiraya waxaa soo soo galay oo sanadkan soo xaraystay sanadka koowaad jaamacadda hargeysa kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo konton arday kun iyo laba ka mid waa hablo halka toddoba boqol iyo afar iyo kontonna yihiin wiilal oo guud ahaan isku noqonaya kun toddoba boqol lix iyo konton arday ardaydan waxyaabaha sanadkan ay la kulmi doonaan waxaa ka mid ah xaggii shiftiga xilliga ay geli jireen ba wax laga bedelay awr waxay geli jireen ardayda farashku kawday geli jireen ilaa afarta maxaa tole galabnimo ayay ku jiri jireen wakhtigaasoo ku yaro noqday ciidhi yaro noqday markaas sidaa aawoodeed sanadka waxaan soo kordhinayn ardayda xagga hore loo soo raro oo ay tobanka subaxnimo geli doonaan ilaa kowda duhurnimo taasoon islenahay waxay wax ka bedeli doontaa wakhtigay ardaydu geli jireen oo xilligaasoo kale inaga xaggeenna wakhti yaro adag ku ahaa ardayda laakiin taas waxaan islenahay wax badan bay ka bedeli doontaa wakhtigay ardaydu waxbarashada soo doonan jireen sidoo kale waxaa wax badan dib weeris lagu sameeyey kurukulamkii ama muqararkii ardaydu qaadan jireen ayaa wax badan la fudeydiyey wax badan sansaare ka la soo kordhiyey taasoon islenahay ardayda mar walba marka dambaysa jaamacaddu waxay kusii tallaabsanaysaa qaabkii ay ardayda tayadeeda kor ugu sii qaadi lahayd madaxa imtixaanaadka jaamacadda hargeysa oo uu siina ku dawayay goobta imtixaanaadka ardada lagu qaaday iyo waybuus ardayda us kala dardaarmay inuu ka kalsoonadan macallimiinta markaasay ti ku qaadayt imtixaanka imtixaanka ay ardaydu maanta u fadhiisanayaan wuxuu iskugu jiraa waa laba qaybood qayb waxay gashay sideedii ilaa tobanka qaybna waxay gelaysaa tobanka ilaa labiyo tobankay ku jirayaan ardayda medicinka iyo public healthka iyo veterinaryga iyo applied scienceska iyo educationka qolyahaas waxay gelayaan biology chemistry iyo english ay gelayaan qolyaha kalena waxay gelayaan mats iyo english ayaa laga qaadaya marka ardayda gaar ahaan medicinka ardayda macalimiinta saxaysaa koodh bay ku saxaan imtixaankooga ma arkaan ardayga magaciisa cidduu yahay ma garanayaan iyagu beebarkun baa loo dhiibaya way saxayaan guddi baa waxaan ka shaqaynaysaa in badan muddo badan oo sanado badan jaamacad kasoo shaqaynaysay khibrad badan u leh ardayda markaa kooban ee medicinka laga qaadanaya marka la qaatay inta soo hadhaa waa runtii waa arday brighta waa labeentii somalilan waa arday xariifiina ardaydaasi waxaanu u aqbalnaa choicekooda labaad ee marka horena loo sheegay lagu yidhi haddaad weydo ka ka dambe ayaa insha allah ay geli doonaan haddii la yidhahdo dhammaantoodna guul baan u rajaynaya jaamacadda hargeysa web ee sanadkun yaqaaday tahay in ku dhow lama kun oo arday haanasayti oo sanadkun kubahay dugsiyada sarahan oo fadaa iniyoo ka biiran jaamacadda hargeysa